إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka warbaahinta alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaaday silsilado weeraro ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo askarta kenya filim ay shalay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ayaa waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin maraykan ah oo sheegaya in dowladda federaalka asalkeeda ay dhismaheeda ka dambeeyeen maraykanka iyo etoobiya maalintii shalay mucaarad ka dhan ah dowladda federaalk ayaa loogu dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waalidiin iyo ehelka wiil dhallinyaro ah oo ay dil u geysteen askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa tabanaya cadaalad darro آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaaday silsilada weeraro ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo askarta kenya warkaasi maxamed sheekh ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaaday silsilado weeraro ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo askarta kenya haddaan ku horumarno mandheera cutubyaad hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin eelaale ee hoos tagta deegaanka ceelwaaq ee gobolka mandheera ee ka hoos jirta gumaysiga dowladda kenya gaarisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerar habeendheelmad ah ku qaaday xiro ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka calinjuqur oo hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ka hoos jirta gumaysiga dowladda kenya dagaalka inta uu socday goobta waxaa ku gubtay gaari ambalaas ah oo ay lahaayeen ciidamada kenyaatiga ah ee weerarka lagu qaaday taasoo tiilay gudaha xidhada markaan iyo jubbada hoose tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal laba maalin ka hor ka dhacay deegaanka buulogaduud ee dhacabduleedka magaalada kismaayo weerarkan waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland waxaana lagu dhaawacay shan kale sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lagula beegsay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan askarta isku magacaabay nisa qaraxa ayaa lala eegtay xilli ay ku sugnaayeen xiro ku taala gudaha magaalada baydhabo mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaa iyo haatanna ma soo gaarin wax faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxyadaas filim ay shalay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ayaa waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin maraykan ah oo sheegaya in dowladda federaalk asalkeed ay dhismaheeda ka dambeeyeen maraykanka iyo etoobiya cabdulaahi soomaali ayaa isdultaagaya qodobkaasi soomaalidu waxay tidhahdaan nin ku dilay harkuuma jeedo maraykanku waxa uu ka mid yahay dowladaha burburiyey dowladdii soomaaliya ka jiri jirtay ee maxamed saad barre uu madaxda ka ahaa asiga ayaa jabhadaha maalgelin siinayey asiga ayaa siyaasad ahaan u taageerayey markii dalka jabaduhu ay la wareegeen waad la socotaan wixii ka dhacay in macluulu ka dhacday in dagaallo sokeeye ay ka dhaceen in dadka jufajufa isu dileen in labadii shalay isla socotay ay dagaalantay markaas ayuu bareerihiisa caddeystay oo asigoo duulaana ka soo degay muqdisho muqdisho waa tii dagaaladu ay ka dhaceen gaar ahaan kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii waa tii maraykanka askarta badan laga laayay qaar laga qafaashay waxaan la soconay in meydadka maraykanka muqdisho lagu jijiiday oo la arkay haween iyo caruur inta lugaha xirka uga xiray ee laamiyada muqdisho ee ku jiidaya gaar ahaana suuqa bakaaraha laamiyada ee kaabiga ku haya arrintaa caalamka waxay tustay in maraykanka uu yahay wax liita xilligaasna waxa uu caalamka ka dhaadhicinayay in aan askari maraykan ah la dili karinba waxaad la socotaan in diyaarada laga soo riday markaa maraykanku wuu noqday deedna wuxuu ku goodiyey in soomaaliya uu dagaal ku soo qaadi doono dagaalkuna uu noqon doono mid wakiilo uu u samaysanayo maraykanka iyo etoobiyaba waxay ka mid ahaayeen dadkii diidanaa in soomaaliya ay ka dhisanto dowlad aysan iyagu lahayn maraykanka iyo etoobiyaba waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayeen in soomaaliya laga dhiso koox qowleysata ah oo magac dowladeed wadata oo iyaga u shaqeeya oo u adeega waxay ka hor yimaadeen dowlad sanadkii laba kun ee dalka jabuuti lagu dhisay oo cabdiqaasim salaad xasan uu madaxweyne ka ahaa inkasta oo ay labaduba joogeen ayna oqoonsadeen dowladda haddana ayaga hagardaameeyey ayaga ayaa taageerayey hogaamiye ku-xidadii muqdisho joogay islamarkaasina lahaa dowladda soomaaliya ee lagu dhisay dalka jabuuti aysan caga qaadin ayagaa shirki dowladda lagu dhisay u diiday in ay tagaan hogaamiye kooxadeed oo ku amrayay gaar ahaan etoobiya oo hogaamiye kooxadyadii muqdisho ugu xooganaa maalgelinaysay laba kun iyo labadii shir baa waxaa lagu qabtay magaalada eeldareed ee dalka kenya maraykanka iyo etoobiya hormuud u ahaa ayaga ayaa shirkaas majaraha u hayay markii dambe shirka waxaa loo soo bedelay meesha la yidhaha dofarey oo nairobi duleedkeeda ah laba sano iyo bar mase ku dhowaad saddex sano ayuu socday shirkaas inta waxaa la xulinaya dadka danaha reer galbeedka iyo etoobiya een ka shaqay kara waxaana la iska fogeynayey dadka soomaalinimadu ay ku weyn tahay aakhirkii waa tii madaxweyne laga dhigay cabdulaahi yuusuf oo ahaa nin etoobiya awalba u shaqay jiray oo jabhadihii dowladda soomaaliya la dagaalamay mid kamid a madaxa ka ahaa jiray ka gadaal cali maxamed geedi oo asiguna xafiis adisababa ku yaal oo xanaanada xoolaha ka shaqay jiray ayuu ra-iisul wasaare ka dhigay waxaa timid dowlad etoobiyaan ah laakiin maqaarka soomaali ka ah baydhabay degtay halkaas ayay ciidamada etoobiya ku ilaali jireen aakirkina taangiyada etoobiya ayaa waxaa lagu geeyey magaalada muqdisho waxaa laga dhaxlay dowladdii lagu dhisay kenya ee beesha caalamku tiri soomaaliyaan u dhisnay in kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan kale muqdisho ay ku xasuuqdo dowladda etoobiya isla markaasna cid wax ka qabata ilaa iyo hadda aan la arag waxaa la burburiyey magaaladii badankeed dadkii magaalada ku dhaqnaa badankood ee banaanka ayay aadeen oo waa barakaceen hantidii ayaa la burburiyey waxbarashadii ayaa burburtay hadday tahay diin iyo maadi masaajidii ayaa waxaa gasha amxaarada oo ku dhex saxarood etoobiyaanku dadkii xaasuuqeen waxaa ka mid ahaa dad culamo ah masaajidka tabliiqa ee waxara cadda ku yaal ayay tageen oo ay ku laayeen jamacadda halkaa joogta oo amiirkooda uu ku jiro way laayeen nag bay ka dhigeen caruur iyo haween bay gowraceen dowladda la dhisay waxaa la yidhi marka waa federaal waxaa laga dhaxlay in maamul goboleedyo badan ay aas aasmaan mid walba etoobiya uu ku tallaalan yahay isku soo wada duub dhaxalku waxa weeye in soomaaliya hadda ay ka jiraan maamullo tiro badan oo kan federaalka ugu weyn yahay oo dhammaantood etoobiya taawacsan oo danahooda ka shaqaynaya oo hadda markii mid ka mid a maamulada oo ah kan federaalka madaxdiisa ay etoobiya yaro isku dhaceen qaarkood ay la safteen etoobiya oo ay leeyihiin etoobiya walaalaanu nahay saaxiibbaanu nahay kama maaranno iyaga ayaa meeshana keenay iyagaa meesha nagu ilaaliya ciddii ka hor timaadana waa cadowgeena waxaa laga dhexlay in baarlamaanka federaalka gudihiisa oo haddeerba ay ugu dambeysay la arkaya xildhibaano qudbaynaya oo etoobiya u doodaya xuquuqdeeda oo leh xaq bay nagu leedahay ayadana ilaali jirtay iyadaa ina barbaarisay iyada ayaana aas-aastay iyo wixii lamid ah maanta etoobiya waxay taagan tahay badda soomaaliya qayb ka mid ahan qaadanaya kadib markii maamulada dalka ka jira midkood uu u saxeexay maamulada kaleo dhanna waxay rajo ka qabtaa in mid waliba uu sidaas oo kale uu badda qaybta uu ku aadan yahay uu u saxeexo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta marka waxaa la gudboon in ay diintooda difaacdaan dalkooda ay difaacdaan iyaguna ay isdifaacaan
maalintii shalay mucaarad ka dhan ah dowladda federaalka ayaa loogu dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mar kale iyo maxamed sheekh ku dhowaad soddon xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa shir in muddaha socday kadib waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen waxyaabaha ay kaga soo horjeedaan xukuumadda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxay sheegeen xildhibaanadan in dowladda federaalk ay ku socto waddo qardajeex ah taasoo ay ula jeedaan inaysan wax u wadin sidii ay wax u rabeen xildhibaanada waxaa aad ugu dhex muuqda kuwa horey mucaarad ku ah dowladda federaalka oo warbaahinta ku dhaliili jiray waxay si gaar ah dhaliil ugu jeediyeen hogaanka ugu sarreeya dowladda federaalka iyagoo ku tilmaamay inay wax u hogaaminayaan qaab qaldan oo qardajeexa sidaay warka u dhigeen hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ayaa sidoo kale ku sifeeyeen kuwa qalad ku socda oo baalmarsan dastuurkay ku dhaqanto dowladda federaalka war-saxaafadeed muqdisho labaiyo tobanka sebtembar laba kun labaatan iyo afar shir in muddo ah u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal loogana arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo hanaanka hogaamineed ee guracan ee madaxda dalka xilligan toosinta dowladdiska soomaaliya iyo sidii waddada saxda ah loogu soo celin lahaa ayaa waxaa la isla gartay in la dhiso gole u istaaga xal u helidda mugdiga siyaasadeed ee dul hoganaya dalka iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowladda dowladda federaalka ayaa dhexdeeda waxaa ka taagan xaalad cakiran oo aan cago badan ku taagnayn taasoo marba marka xigta kasii darayso isqabqabsiga ayaa in badan ka taagan dowladda federaalka gudaheeda iyo maamul goboleedyada ma ahan wax hadda ku cusub saaxada siyaasadda ee reer galbeedka ay gadaal ka riixayaan xasan sheekh maxamuud toddobaadyadii tagay waxa uu la kulmayey eedeymo ay u jeedinayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa horey xilalka laga xayuubiyey kuwaasoo ay u jeedinayaan dhaliilo aad u badan oo uu ku lug leeyahay sida ay sheegayaan madaxweynaha dowladda federaalka
waalidiintii oo ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay dil u geysteen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa tabanaya cadaalad darro ehelada qaar ka mid ah dadku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka soo gudbiyey dowladda federaalka cabashadooda ayaa daarneyd in la duudsiinayo xaqa wiilkooda oo la dilay waxayna ku eedeeyeen arrintaasi xubno ka tirsan dowladda federaalka waalidiintii oo qaraabada wiilkan dhallinyarada ah oo ay dileen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada liibaan cali yarow ku eedeeyeen inuu marin habaabeynayo kiiska wiilkooda askarta dilka geystay oo laba ahaa ayaa waxay sheegeen in guddoomiyuhu doonayo sii deyntooda iyagoona cabasho ka muujiyey xukunka maxkamadda waa kuwan qaar ka mid ah ehelada oo arrintaasi ka hadlaya labadaas nin ayadoo ay ku markhaati kaceen afar nin iyo gabar afartaas nin iyo gabartaas waxay ahaayeen goobjoogayaal joogay meesha lagu dilay wiilkayga ma ahayn dad kutulukuteena dad meel laga soo aruursho ma ahayn dadka degan meesha wiilkayga lagu dilo taagtaagnaayay ahaayeen waxaasoo dhan waxaa gadaal marsaday oo baabi'iyey oo markhaatiyaashii kitaabka ilaahay la marsho ayagoo arkayay iyo indhahoodu shanta yihiin ka markhaati kaca meel iska dhigay liibaan caliyarow ninka le liibaan caliyarow ummaddu ha aragto soomaaliyu ha aragto xukunka liibaan caliyarow soomaalida horta ha aragto nin qasqaasa oo kas u dilay nin bini aadan ahoo wiilkaygii oo meel iska fadhiyo shacaba oo wuxuu ka soo qoray wax aan la arag oon la maqal war waa waray war waa waray war waa waray baan leenahay war waddan aan cadaalad lahayn wallahi hawsan hore u soconayn war waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa annaga keliya ma ahane ummadda dhan baan rabta magaalada muqdisho waxaa ku sii badanaya dadka ka cabanaya cadaalad darrada halkaas aynu ku dhaafno warkii fiidnimo oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan